فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo jimco weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqolsaddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah toddoba-iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay xasuuqii loo geystay muslimiinta bosniya kaasoo lagu xasuuqay in ka badan siddeed kun oo ruux haddaba maxaan kala soconnaa xasuuqaas warbixin ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan taxanihii baraarujinta caafimaadka ee aad ku dhegaysataan barnaamijka aqoon iyo ogaal inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mida wargeysyada reer galbeedka oo qoray warbixin uu kaga hadlayo keedka hubka ee reer galbeedka oo nuqsaamaya maxaa u sabab ah nuqsaanta ku socota keedka hubka ee reer galbeedka warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas ayaad maqli doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka toddobiyo labaatan sano ayaa kasoo wareegatay xasuuqii loo geystay muslimiinta bosniya kaasoo lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux haddaba warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
Pravac, potočani, bratunac, nemoj se zaustaviti, hajde. Reći ispred mene, skroz, hajde.
جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعد bosniya iyo hersig waa dhuldhaca koonfurta iyo koonfur bari qaaradda yurubba waxayna ku dhex taalaa dhulka balqaan la isku yidhaahdo iyo sidoo kale bartamaha dowladdii ka dhigneed yuqsulaafiyadii hore sarayiifo ayaa ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee bosniya iyo hersig magaalada mostor ayaana ah magaalada labaad ee ugu weyn dhulka bosniya iyo hersig haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonnaa xasuuqii foosha xumaa ee lagula kacay muslimiinta bosniya iyadoona ay xasuuqaas ka hadleen qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee ka badbaaday xasuuqaas aan kala sooca lahayn إني هنا في حالة لا تحسد maalmahan waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatan sano ka hor xasuuqii serbanika ee lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux kuwaas oo ahaa muslimiinta bosniya waxaana ku jiray waayeello haween iyo carruur iyadoona xasuuqaas ay geysteen ciidamada serbiya ee bosniya waana mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee soo maray caalamka qarnigii labaatanaad bishii julaay ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii markii magaalo dhacda bariga bosniya ee serbanika gacanta ay ku dhigeen ciidamada serbiya waxaa halkaas isaga qaxay ilaa iyo laba iyo toban kun oo ka mid ahaa dhallinyaradii iyo raggii magaalada iyagoona aaday kaymaha si ay u helaan mandiqad aamin ah muddo lix maalmood ah ayayna ciidamada serbiya ku raad joogeen dadka muslimiinta ah iyagoo gacanta kusoo dhigay kumanaan ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa waxayna ku toogteen fagaaro weyn gaalkii hogaaminayay ciidamada serbiyiinta radko maladiiji ayaa ka hor inta aysan laynin dadka muslimiinta ciidamada u sheegay inay beegsadaan deegaanada muslimiinta si ba-anna u duqeeyaan ilaa dadka halkaas ku sugan ay waali ku sigtaan lana gaaray wakhtigii ay ka aargoosan lahaayeen dadka muslimiinta ah بالأمس أشرع في سراي خلدا ومخالق للجارحات تعاني Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika.
maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo tobankii julaay kun sagaal boqol sagaashan iyo shanta waxaan joognaa deegaanka sirbneeka ee serbiya waxaan doonaynaa inaan deegaankan hadiyad uga dhigno shacabka maalinta uu dhacayo dabaaldegga weyn ee serbiyiinta waxaa la gaaray wakhtigii aan ka argoosan lahayn muslimiinta turkida uguna argudan lahayn dadka deggan mandiqadan أبدوا جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعادد واليوم يبدأ جولة محمومة قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد buugaag badan ayaa laga qoray xasuuqii ay gaaladu u geysteen muslimiinta bosniya waxaana buugaagtaas ka mid ah midka lagu magacaabo codadka seerbanika waxaana lagu soo bandhigay sheekooyinka dadkii ka badbaaday xasuuqii bosniya waana buuggii ugu dambeeyey ee ka hadla xasuuqaas iyo markhaatiyaashii badbaaday ee la sii daayey buuggan ayaa soo koobaya hadallada dadkii ka badbaaday xasuuqaas wuxuushnimada ah wuxuuna ninka qoray sheegayaa in ay go'aansadeen in ay la fadhiistaan dadkii soo badbaaday islamarkaana ka duubaan sheekooyinkii ku saabsanaa xasuuqa sidaasna ay ku timid fikradda buugga taas oo socotay muddo shan sano ah waxa uuna noqday buuggii ugu horreeyey ee si faahfaahsan looga hadlo xasuuqii muslimiinta bosniya mid ka mid ah dadkii ka soo badbaaday xasuuqii ka dhacay bosniya islamarkaana ka mid ah dadka wax ka qoray buuggan cusub ayaa sheegay in qoristiisa ay u mareen dhib badan ugu dambaynna ay ku guulaysteen inay soo bandhigaan bosniya ayaa ka mid ahayd jamhuuriyaddii ballaarneyd ee yuguslaafiya taasoo ka koobneed toddoba dowladood oo hoos tegayay nidaam shuuci ah kana mid ahaa dowladihii ugu awoodda badnaa qaaradda yurub waxayna dowladahaas kala ahaayeen karaweeshiya serbiya bosniya hersafiina slofina montenegaro masedoniya iyo kosofo horaantii sagaashameeyada ee qarnigii labaatanaad ayay dowladahan bilaabeen inay kaga soo hoos baxaan nidaamkii yuguslaafiya bosniya ayaana ka mid ahayd kuwii qaatay go'itaanka ay kaga baxeen yuguslaafiya waxaana arrinkaas ka biyadiiday qaar ka mid ah siyaasiyiintii serbiyiinta bosniya wakhtigaa wixii ka dambeeyey ayay ciidamada serbiyiinta bosniya oo taageero ka helaya xukuumadda serbiya iclaamiyeen dagaal ka dhan ah muslimiinta bosniya waxaana dhacday isirsifaynta barakicinta iyo kufsiga loo geystay haweenkii muslimaadka ahaa ee bosniya waana xasuuqii ugu xumaa ee aan ka sheekaynayna oo ka dhacay magaalada serbanika kaas oo lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux oo muslimiin ah gaboodfalladii ugu xanuunka badnaa ee xilligaas dhacay ayaa waxaa ka mid ah in ciidankii serbiyiinta ay si wadar ah u laayeen ragga sidoo kalena ay kufsi wadareed u geysteen haweenkii muslimaadka kadibna ay u laayeen si jamaaci ah waxaana intaas dheer in ciidamo ka socday holand oo qayb ka ahaa kuwa ay qaramada midoobay geysatay halkaas ay muslimiin badan u gacan geliyeen ciidanka serbiya kuwaas oo xasuuq aan kala sooc lahayn ka waday magaalada فترة الطهر أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر أحقا قصة الإحراق والتجريد qadiyadda muslimiinta bosniya iyo hersig ayaa ka mid ah qadaayaadka mucaasirka ah ee muujinaya wejiga dhabta ah ee reer yurub kuwaas oo isku kaashada dhibaataynta aqaliyad weliba oo muslimiin ah meel weliba ha joogtee inkastoo aanay ahayn waqti sidaas usii fog xilliga ay dhaceen dhibaatooyinkan xanuunka badan haddana qaramada midoobay iyo dowladaha sheegta xuquuqul insaanka ayaa sheedda ka daawanayay dhibaatada dhacday intaas oo keliya ma ahane xitaa way taageereen dhibaatada loo geystay muslimiinta gunaanadkii waxaan wax la hilmaami karo ahayn wacdarihii ay dhigeen muslimiinta muhaajiriinta ahaa kuwaas oo isaga kala tegay daafaha caalamka halkaasna u nafiiray si ay u difaacaan walaalahooda muslimiinta ah ee dhibaatada arxandarrada ah loo geystay يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan taxanihii baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya dhaktar xanafi cabdi shiikh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijkii baraarujinta caafimaadka إن شاء الله waxaan kusoo qaadan doonaa cudurka cagaarshowga soomaalida u taqaano ama habatitis gaar ahaan habatitis b-ga ama joniska waxay u yaqaanaan afka gaalada waa cudur beerka ku dhaca beerka burburiya khatar badana iskale in sha allahu tacaala cudurkaasa maanta wax yar ka sheegi doona insha allah markii ugu horeysay waxaa xanuunkan laga la ogaaday kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii waa cudurada dhow ka mid yaha mar dhow la ogaaday lixdan shantii aba la ogaaday lasoo saaray dhakhtar la oran jiray back brown oo ku takhasusay waxaan loo yaqaano microbolojyga waxyaabahan shaybaarada ku saabsan iyo taxaaliisha ayaa soo saaray kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii waxaa lasoo saaray tallaalka rasmiga ee habitaitiska habitaisyadu ilaa waxay u kala baxaan waa shan nooc habitaitis a habitaitis b habitaitis c habitaitis d iyo habitaitis e eeda ayaa ugu badan habitaitis ega ugu badan inta badan caruurtuu ku dhacaa waana ka bogsadaan waxaa ugu khatarsan habitaitis c-ga oo beerka burburiya kansarna ah tallaalna ma laha habitatisga isaga cagaarshowgu si toos wuxuu ugu dhacaa markuu soo galo beerka ayuu toos u aadaa sidee laysku gudbiya haddii laisweydiiyo cudurka cagaarshowga ama habitaitiska saddex hab ilaa afar hab ayaa layaha waa laysku gudbiyaa galmada qofka qaba waa u gudbin karaa qofka fiyow ta labaad oo ah habka ugu badan dhiig qof buka oo lagu shubo qof caafimaad qaba waa ku gudbaa waana sida ugu badan oo cudurkan ku faafo meelaha aan dhiiga layska baarin aada buu ugu faafaa tan saddexaad cirbad qof qabay habitaitiska oo lagu duro qof biyo iyadana waa lagu gudbin karaa tan afaraad ay ku daraan dhakhaatiirta qaarkood waa dhunkashada xeel dheer ayay culummadu ku daraan qaarkood ama dhakhaatiirtu waxaa la isweydiin karaa waa intee halista habitatis b-ga si gaara maanta habitatis b-ga aan uga hadlaynaa waa cudur dilaa ah baa la yidhaahdaa daraasadihii ugu dambeeyey kolley intaan mutaabaceynayay inkastoo waqtiyadu uu iska yaryahay iyo fursadaha la helayo laba kun iyo sagaal iyo tobankii baa igu dambeysay maraan mutaabaceynayay qoladan hay-addan la yidhaahdo c d c communicable dc center kuwaan sameeyo qolooyinkaas mar aan mutaabaceyna waxay soo qoreen laba kun iyo sagaal iyo tobankii hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayaa u dhimata sanad walba ayay sheegaan hal milyan iyo laba boqol oo kun ayaa sanadkaas u dhimata waa daraasadii ugu dambeysay intaan kala socday laba kun iyo sagaal iyo tobankii cudurkan beerka ayuu toos u dhacaa ayaan dhahnay beerka marka waa xubin muhiim ah oo jirka bini aadanka ku taalla shaqada ugu weyn ee beerka qabtaa xubin ahaan waxay tahay dhiigga ayuu sifeeyaa raashinka marka la cuno ee la shiido ee caloosha ka gudba ee mindhicirada yar ka gudbaan beerkay soo galaan beerkaa lagu sifeeyaa marka oo wixii nafaqooyin markaasaa loogu sii gudbiyaa qeybaha kaleeto sidoo kale vitamiiniska qaarkood beerka ayaa lagu kaydiyaa jirka markuu vitamiinada qaarkood helo sida vitamiin eeda vitamiin d-ga vitamiin keyda jirka waxaa u keydiya beerka u keydiyo waana meesha soomaaliya ay tiraahdo qofka markuu ama tabar yar yahay ama anemiya laga dareemo dhigyari beer hala siiyo meesha laga yidhaahdo wey arkaysa gabadhan beer hala siiyo waa uur waaye qofkan waa jirina beer hala siiyo waa meesha soomaaliya ay ka qaataan macnaha beerka wuxuu keydinayaa vitamiiniska muhiimka eeda iyo d-ga iyo keyda waxaa lagu keydiyaa beerka lagu keydiyaa haddii marka beerkuu dhaawac gaaro ama jirado wax vitamiino jirkii loo keydinaa ma laha waxyaabaha ugu waaweyn ee shaqooyinka beerka jirka uu qabto bini-aadanka beerka wuxuu soo saaraa maadooyinka ama dheecaanada la yidhaahdo albumiinta iyo maadada la yidhaahdo baylka oo sidii cusbada oo kale ah baylkaas oo shaqadiisu ay tahay in dufunka jirka bini-aadanka ku badata ee soo gasha uu burburiyo shaqooyinka kale ee muhiimka beerka qabtaa waxay tahay beerku sunta ayuu jirka ka saaraa sunta jirka soo gasho beerka ayuu ka saaraa sida amoniyamta wax loo yaqaano tayib sidoo kale beerka markaa fiirisid dhiigga bini aadanka boqolkiiba toban beerkay ku jirtaa dhiigga bini aadanka ku wareegaya ten percentage beerka ayaa haya oo ku kay jirtaa oo ku jirtaa saas daraaddeed markuu qofka beerka ka jirado wuxuu soo matagaya dhiig badan buu soo matagayaa oo ah calaamadaha lagu garto ilaahay fadligii subxaana wa tacaala habitatisbiiga boqolkiiba sagaashan dadku waa ka bogsadaan boqolkiiba sagaashan dadku waa ka bogsadaan boqolkiiba sagaal ayaa xanuunkaas waxaa la yihahdaa muddo la noolaata oo beerka sii burburisa waxaa isweydii karnaa marka calaamadaha lagu garan karo qofkan habitatis b-ga qaba calaamadaha ka muuqana maxay yihiin sidii aan hore usoo sheegnay ee markaan ka hadlaynay waraabowga wejiyo iyo heerar ayuu marayay sidoo kale beerka wejiyo iyo heerar cudurkan habitatiska wejiyo iyo heerar ayuu marayaa ilaa afar weji ayuu maraa baa la yidhaahdaa marka qofka ku dhaco cudurka beerka ah afarta usbuuc ee ugu horeysa qofka wax calaamada ma yeelanayo afarta usbuuc ee ugu horeysa waa hal bil qofka wax calaamada kasoo bixi maayaan afarta usbuuc ka bacdi wejiga labada ee loo gudbaya waa afarta usbuuca kadib waxaana qofka lagu arkaa inta badan daal la labo raashinka uu soo celiy qaado karin matag ayaa lagu arkaa waana wejiga labaad ee habitatis b-ga waana xaaladaha ugu fiican ee markaas in laga gaaro wax laga daaweyn karo laga qaban karo inkastoo daawo rasmi uusan lahayn wejiga saddexaad ee habitatis b-ga calaamadda ugu weyn waa marka la arko indhaha ayaa qofka jaalo noqonayo indhaha jaalo noqonayo kaadidana jaalee noqonaysaa waana meesha loogu bixiya cagaarshooga meesha uu magaca ka qaatay waa markuu marayo heerka saddexaad ama marxaladda saddexaad marxaladda ugu dambeyso dhammaan calaamadaas qofku waa ka baaba-ayaa wixii ka dambeya waxay noqonaysaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala uusan ka qaadin inuu beer ka baaba-o inuu qofkii dhiigma tago ayay imaaneysaa ilaahay hadda daawo rasmi ah ma laha habitaadis biiga ma jirto qofku waxaa u fiican baa la yihahdaa oo markaa lagula taliyaa oo habitaadis biiga ku dhaco inuu aada u isticmaalo miraha macaan miraha macaanka leh sida timirta qaraha liinbambeelmada tufaaxa qasabka malabka waxyaabaha macaanka inuu aada u badsadaa fiican oo halkaasuu ku baxayaa viruskii baarka ku jira kaasaa dhaqayo macaanka sayaa baabi-inaya sidoo kale mararka qaarkood dadka waxaa la siiyaa haddaysan sokor qabin cirbadan gulukooska ayaa la siiyaa oo macaanka ayaa qofka loo badiyaa daawada rasmiga ee ugu fiican ee qeybahaas kamidana waxay tahay malabka la yihahdaa qofkii in malabka biyo loogu qaso aada u faraban la siiyo beerkii uu dhaqmo sidaasa u wanaagsan xilligan dhow waxaa lasoo saaray tallaal ama ka hortag ay yidhaahdeen qoladan caafimaadka ilaa labaatan sano qofka waa ka hortagi karaa ayaa lasoo saaray baa la yidhaahdaa daraasada ugu dambeysa waxay sheegaysay saddex cirbadood oo saddex jeer la kala qaadanayo oo qofka hadduu qaato ka hortagayso habitaiska biiga inuu ku dhaco ka hortagayso waxaan ka hadlayna waa habitais biiga oo keliya siida iyo kuwa kale kuma jiraan marka cudurkaas waa halis daawo rasmina ma laha waxa ugu wanaagsan waxa weye ka hortagiisa in lagu dadaalo in galmada sharci darrada ah in la yska ilaaliyo dhiigaga dadka lagu shubay in aada loo kontaroolo dhiigaga dadka lagu shubay in aada la yskaga ilaaliyo la kontaroolo la hubiyo isbitaalada aada loo baaro qofka inuu habitaais qabay in kaleeto in lagu dadaalo taas ayaa ugu wanaagsan intaasaan kusoo koobeyna insha allahu tacaala habitatis biiga subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهاك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay mid ka mida wargeysyada reer galbeedka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo keedka hubka ee reer galbeedka oo nuqsaamaya haashim cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya wargeyska financial times ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo dhammaadka kaydka hubka ee reer galbeedka sababa ku aadan iyadoo bilihii lasoo dhaafay gurmud xaddhaaf ah oo xagga hubka ah la gaarsiiyey dalka ukrain wargeyska ayaa tilmaamay in nuqsaanta xagga kaydka hubka ee reer galbeedka laga dareemayo uu mustaqbalka yareyn karo gurmudka la gaarsiinayo ukrain taasoo saameyn ku yeelan karta dagaalka ay ukrain kula jirto ciidamada ruushka ee dalkaas ku duulay bishii mey ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka waxay amar ku bixisay in la farsameeyo kun iyo saddex boqol oo saaruuq oo nooca stiikarka ah kuwaas oo lagu bedelayo shaxnadihii hubka ahaa ee la gaarsii jiray ukrain balse maamulaha shirkadda samaysa sawaariikhda ayaa tilmaamay in samaynta sawaariikhdaas ay wakhti badan qaadan doonto dalka faransiiska ayaa isna wuxuu yukrain u diray madaafiic culus oo lagu magacaabo howsatiir kaysar kuwaas oo gaaraya siddeed iyo toban madfac taasina waxay ka dhigan tahay afar meelood meel guud ahaan madaafiicda u kaydsan dowladda faransiiska ee noocaas ah shirkadda farsamaysa madaafiicda noocaan ah oo lagu magacaabo nagaster ayaa waxay tilmaantay inay u baahan tahay siddeed iyo toban bilood oo kaamil ah si ay u samayso madaafiicda noocaas ah si loogu bedelo qaybta loo qaaday dalka ukrain marka la eego culeysyada ay la kulmayaan shirkadaha farsameeya hubka ee waddamada reer galbeedka iyo sicir bararka guud ahaan ka jira dunida waxaa hubaal ah in buuxinta nuqsaanta kaydka hubka ee reer galbeedka ay wakhti badan qaadan doonto sida uu tilmaamay wargeyska financial times mas-uuliyiin iyo muxalliliin xagga milatariga ah waxay tilmaameen in nuqsaanta hadda laga dareemayo ay muujinayso sida reer galbeedku uu uga gaabiyey u diyaargarowga halista milatari ee soo wajihi karta mustaqbalka sidaba hadda haysato oo kale taas oo ka imaanaysa dhanka ruushka oo la aaminsan yahay haddii uu ku soo guulaysto dagaalka yukrain inuu uga sii gudbi karo waddamo kale oo ka tirsan yurub madaxii hore ee qorshaynta ururka neto oo uu soo xiganayo wargeyska ayaa tilmaamaya in dagaalka yukrain uu daris u yahay reer galbeedka kaasoo muujinaya ahmiyadda ay leedahay in xoogga la saaro hubka fudud iyo ciidamada lugta ah kuwaasoo haddii loo baahdo faragelin samayn kara si ka duwan sida uu reer galbeedku xoogga u saaray hubka culus ee tilmaamaha muhiimka ah leh financial times waxay sheegaysaa in hubyaraanta hadda soo wajahday keedka reer galbeedka uu saameyn ku yeelan doono in reer galbeedku ay gurmad la gaaraan dalka yukrain oo wajahaya dagaal culus oo uga imaanaya dhanka ruushka celcelis ahaan sanadkiiba gantaallada ciyaarkoodu yahay boqolkonton iyo shan m m ee ay samayso dowladda maraykanka wuxuu toddobaad ilaa laba toddobaad kaafin karaa ciidamada yukrain ee dagaalka kula jira ruushka taasoo muujinaysa xaddiga uu la egyahay dagaalka uu ruushku ka wado dalka yukrain iyo sida reer galbeedka ay xaaladdu meel adag uga marayso khabiir amerikaana ayaa tilmaamay in dib loogu noqdo loolankii xagga warshadaha ee farsamada hubka haddii ay sii socdaan dagaaladan mas-uul ka tirsan ururka neto wuxuu sheegayaa in xaaladda hadda taagan ay dib dadka u xasuusinayso wixii ku dhacay dowladda ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunka xilligaas oo ay britain aad u isticmaashay madaafiicda taas oo keentay in durba uu kaydkii ka dhammaado ciidamo badanna sidaas looga dilo arrinkaas oo markii dambe keenay in xilka uu iska casilo ra-iisul wasaarihii dalkaas wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo la hadlay wargeyska financial times waxa uu tilmaamayaa in haddii uu sii socdo dagaalka ruushka ee yukrain uu dhammaan doono keydka hubka ee waddamada reer galbeedka isagoona sheegay inay wajahayaan halisyo ka weyn hubka ee iyagu haystaan miisaaniyadda difaaca ee ruushka waxa ay sanadkii hore ku kacday lacag dhan lixdan iyo lix bilyan oo dollar shiinahana wuxuu ku bixiyey adduun dhan laba boqol sagaashan iyo saddex bilyan oo dollar marka loo fiiriyo dowladaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa xubnaha ka ah neto ayaana tira daasi waxay noqonaysaa lacag aad u yar waxaana iyaga ka baxday lacag dhan hal trilyan oo dollar saasoo ay tahana in badan oo ka mida lacagaha uu reer galbeedku ku bixiyo arrimaha difaaca waxay ku baxaan farsamaynta diyaaradaha darooniska ah kuwaasoo dowladaha reer galbeedku ay ugu tala galeen inay ku gumaadaan muslimiinta caalamka warbixinta cusub ayaa tilmaamaysa in labaatankii sano ee lasoo dhaafay uu reer galbeedku xoogga saaray farsamaynta diyaaradaha casriga ah iyagoo ka gaabiyey farsamaynta madaafiicda goobta iyo taangiyada taasoo ay hadda culayskeeda dareemayaan dowladda ingiriiska oo nuqsaanta kaydka hubka uu aad u saameeyey ayaa ku qasbanaatay in ganacsida u dhashay beljimka ay ka iibsato madaafiicda howtariska si ay ugu dirto dalka yukrain taasoo muujinaysa culayska ay la nool yihiin reer galbeedka in uu marayo meel aad u sarraysa khubarada reer galbeedka iyo saraakiisha arrimaha difaaca waxay dagaalka yukrain ee weli socda xilliga uu dhammaanayana aan la qiyaasi karin ay ka barteen hal cashar oo ah ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo kaydka hubka aadna loogu dadaalo farsamadiisa sidaas ayaana lagu soo qatimay warbixinta uu daabacay wargeyska financial times فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقته guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا